shirka midowda injineerada jubbaland oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda howlaha guud iyo guryeenta dowlad goboleedka jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka jubbaland shirka midowda injineerada jubbaland ayaa ajandihiisu ahaa taabagelinta guryo tayadoodu sarreyso wasaaradda howlaha guud iyo guryeenta dowlad goboleedka jubbaland ayaa shirka kusoo bandhigtay xeerka fasaxa dhismaha iyo weliba xeer hoosaadka midowda injineerada jubbaland bandhigga xeerarkan oo ka kooban qodobo badan ayaa waxaa ka mid ah awoodda fasaxa dhismaha jubbaland iyo weliba ogolaanshaha khidmadda iyo weliba siyaasadda guud ee dhismaha dowlad goboleedka jubbaland guddoomiyaha midowda injineerada jubbaland faysal aadan ayaa sheegay in shirkan injineerada jubbaland uu muhiimad gaar ah leeyahay iyadoona uu sheegay injineerada ay iska warqabaan ayna kala faa'iidaystaan aqoonta ay leeyihiin qabtaan sababtoo ah maanta waxa ugu badan waa ee caqabadu inaga haysataa waa dhinaca injineerada qofku isagoon waxbar haddii uusan waxbaran la baro simiraaro la bixiyo wasaaradduna waxay ka qaadatay tallaabo weyn inay hawshaa fuliso shirkan shirkii ku horreeyey waxaan ku dooranay guddoonka iyo guddoonka xigeenka injineerada inta u badan way joogeen maantana waxaan soo bandhigaynaa xeerkii qabyo qoraalka ahaa iyo qaab dhismeedkiisii taladana cid gaari ma leh dhammaan injineeraday u taallo waan soo bandhigaynaa wixii aad ku daraysaan waad arkaysaan wixii aad ka dhimaysaanna taladu idinka idin dhex taallaa muhiimadduna waxay tahay inagoo isku dhan ah inaan jubbaland iyo dalkeenaba wuxu qaban dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guryeenta dowlad goboleedka jubbaland maxamed mursal xirsi ayaa isna dhankiisa ka warbixiyey muhiimadda laga lahaa shirkaasi shirkan oo kii afraadahna waxaan uga hadli doonaa laba ajande xooggiisa ajandaha koowaad waxaa weeye wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta kadib markii ay la tashatay injineerada wasaaradda heer degmo iyo iyo iyo heer state waxay ay samaysay daraafti la yidhaahdo nidaamka fasixitaanka dhismaha marka xeerka fasixidda dhismaha waxaan rabnaa in aan maantay usoo bandhigno injineerada shirkan ka soo qayb galay si ay ugu darsadaan fikirkooda uga reebaan wixii ay la tahay inaysan ku habboonayn si uu u noqdo xeerka fasixidda dhismaha mid matala bulshada iyo dadka sidoo kale waxaa maantay guddoonku soo bandhigaya guddoonka waxaan ka hadlaya waa guddoonka injineerada engineering associationka waxay soo bandhigayaan xeer hoosaadkii ay ku dhaqmi lahayd jubbaland engineering association ama midowda injineerada